ciidamo ka tirsanaa dowladda federaalk oo dhowaan soo faarujiyey fariisimiyaashii ay ku lahaayeen deegaanka xawaadley iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay gaareen degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan kadib muddo laba maalin ah oo ay jidka ku jireen saraakiil ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxa ay isku dayeen inay askartan dib ugu celiyaan furimaha hore ee dagaalka kuwaasoo kulamo la qaatay ciidanka soo gadooday saraakiishooda waxaana hadafka saraakiishan uu ahaa inay askarta dib ugu celiyaan xerooyinkii ay ka soo baxeen balse askartan iyo saraakiishii hogaaminaysay ayaa ka biyo diiday inay dib ugu laabtaan saldhigyadii ay ka soo baxeen iyagoo la sheegay in gadoodkooda uu salka ku hayo askar ka tirsanaa dowladda federaalk ah oo dhowaan lagu dilay ceelbaraf fashilkan ayaa weli dul hooganaya dowladda federaalka ciidamadan ayaana ah kuwa tiradooda aad u badan waxaana laga soo duubay muuqaal iyagoo ku lugaynaya duleedka jalalaqsi askartan ayaa ka muuqata kala daadsanaan iyo daal daran waxaa sidoo kale dowladda federaalka ay ku guuldaraysatay inay soo qabato maleeshiyadii laayay ciidankii iyaga ka tirsanaa iyadoona taa beddelkeeda ay xabsiga dhigtay odayaal iyo haween ku dhaqan gobolka shabeellaha dhexe